hogaamiyaha afgembiga dalka masar ninka lagu magacaabo cabdilfataax asiisi iyo madaxweynaha dalka yuganda museveni ayaa ku wada hadlay qadka taleefanka iyagoo ka sheekaystay xaaladaha la xidhiira mandiqada geeska afrika iyo taxadiyaadka heysta duulaanka shisheeyaha ee soomaaliya labada madaxweyne ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in laga wada shaqeeyo duulaanka shisheeyaha ee soomaaliya taasoo ay sheegay in loogu gudbi karo caqabadaha weli ku horgudban xaqiijinta ahdaafta uu lahaa duulaanka shisheeyaha ee soomaaliya oo ay ugu horrayso in la burburiyo maamulada ka jira wilaayaadka islaamiga ee lagu maamulo shareecada islaamka sida lagu sheegay war warbaahinta labada dal ay baahiyeen kadib wadahadalka dhex maray siisi iyo museveni waxay labada dhinac isla adkeeyeen ahmiyadda ay leedahay in laga wada shaqeeyo duulaanka shisheeyaha ee soomaaliya si loo taageero baaliyiri dowladda federaalka waxa uu dhan kale cabdifatax asiisi ka hadlay dagaalka suudaan isagoo tilmaamay in dowladdiisu ay ka shaqaynayso sidii xabad joojin waarta looga gaari lahaa colaadda suudaan gargaarka loogu talagalay dadka dhibaataysan si fudud loo gaarsiin lahaa dadka mudan xiriirka taleefon ee dhex maray madaxweynayaasha masar iyo uganda ayaa ku soo aadaya iyadoo duulaanka shisheeyaha ee soomaaliya magac loo bedelay rajadii masar lahayd ee ah in etoobiya laga fogeeyo siyaasadda soomaaliyana ay fashilantay oo uu hadda xasan sheekh maxamuud oo ugu dambayntii sheegay in ciidamada etoobiya ay sii wadi doonaan duulaanka soomaaliya